bismillahi raxmaan raxiim maantu ay taariikhdu tahay afarlabaatanka bisha februar labakunilabaatanka kuna saabsan xilka qaadis wasiiro iyo magacaabis wasiiro cusub xeer madaxweyne laara eber eber labaatanideed madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay qodobka afartanideedaad firqadiisa labaad iyo qodobka kontoniyo afraad firqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu tixgeliyey howlaha shaqo ee baaxadda leh ee horyaala wasaaradahan wuxuu xeeriyey qodobka koowaad ee xilka qaadista cabdiraxmaan cusmaan malaaq wasiirka wasaaradda waxbarashada faysal cabdulaahi cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha jibriil maxamuud aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed dhanka kale madaxweynaha ayaa qodobka labaad xil magacaabis wasiiro cusub ee wasaaradaha hoos ku xusan maxamed yuusuf xasan wasiirka wasaaradda waxbarashada cabdulqaadir cumar cabdulaahi wasiirka shaqada iyo shaqaalaha cabdifataax isaaq maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiix madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdulcasiis xasan maxamed lafdigaren uuna saxiixo bilaahi towfiiq